Munaasabadan ay ku qalinjabinayeen in ka badan sodon iyo todoba arday oo bartay culuumta shareecada Islaamka, isla markaana ka aflaxday Machadka Imaam Dahabi ee degmada Jalaalakhsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Waxaa kasoo qayb galay munaasabada maamulka degmada Jalaalakhsi, maamulka machadka, dhalinyaro ardayda loo qabtay munaasabada, iyo qeybaha kale ee bulshada. Ismaaciil Macalin Yuusuf oo ka mid ah maamulka sare ee Machadka Imaam Dahabi ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda.
tiradooda waa guud ahaan soddon iyo toddoba waay afar iyo toban waa gabdho inta kalena waa wiilal waa soddon iyo toddoba arday qaybne waa qayb taf- qayb tafsiir dhammaysay waa maamooyin iskugu jiraan oo runtii labaatameeyo u dhadhow gaaraya Een, kuwaasoo tafsiirka qur-aanka dhammeeyey tafsiirkaasoo la bilaabay markaa imaanay ee labada kulaatii kow la bilaabay mar dhow loo dhammeeyey ramadaankii kadib aan dhammaynay Qaar ka mid ah marasharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa u hambaliyey maamulka machadka Imaam Dahabi iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada culuumta shareecada Islaamka.
waxay leeahay sida u sheega cilmi iyo maalba lagama dhargo garabkiina allaha galo amaa un meelahaan ilmaha un ninkii ilmo u jiraan guryaha oo waxaan in arkeeni waayo waa nin tagay oo qalbiga ka madoobaada qalbiga haddii madoobaado waxa oo nuur hoylahee dambe male moogtahay waa nin qanciseen waxaan runtii aad iyo aad een, ula ilmeeyey xaqiiqatan maamo ninka umiga ahaa ee aan shalay fahamsanayn kalaamullaahi ee maanta tafsiir qur'aan ah oo waxa adduunka yaalla wixii ugu qiimo badnaa ahaa qur-aanka kariimka ah ee macaanidiisii ay ka daadegtay ee maanta fahmay een, waa wax aad iyo aad loola qiiro oo aad loogu farxa Dufacdan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxday Machadka Imaam Dahabi tan iyo markii la aasaasay Machadka isaga oo qayb weyn ka qaata soo saarista arday badan oo xambaarsan culuumta shareecada Islaamka isla markaana qayb weyn ka qaata fidinta diinta Islaamka.